bismillahi raxmaan raxiim waxaa ciidan roondo u baxay oo maqadkii joogaa waxaa lagu tuuray bumbo marka adigu nin baa meesha ku dhintay shacaba wax kaloo hadda khasaaruna waa ninkaa dhacay allah u naxariisto nin ganacsado nin weynu ahaa waxna waa la hayaa oo tuuma waa jirtaa la hayo marka khasaaruhuna waa waa ninkaas dhimashadiisa allah u raxmiya
waan gartay waan gartay bumbadaa la tuuray waan gartay guddoomiye xagee bay ka dhacday bumbadu
ereadan xaafadda israac dhexdooda meeshaan erea shaarada iyo isbartibada dhexdooda
waan gartay guddoomiye marka cid ma jirtaa loo soo qabtay bumbadii meesha ka dhacday iyo
ha dad baa loo hayaa
waan gartay ciidamadu halkee bay roondeynayeen marka markii uu qaraxu dhacay waa hawshooda caadiga ahayd oo magaalada habeenkii roondada ku mari jireen oo amniga ku sugayeen ciidan u baxay bayna ka baxay meeshii ciidanku ay ay ka bilaabi jireen soo socodkooda xaafadaha
waan gartay guddoomiye markii qaraxani dhacayay ciidamada qaraxa lala eegtay ma ciidamo safar oo gaari saaran bay ahaayeen mase ciidamo soconayay ahaayeen
ciidan booliis oo baabuur watay ahaadeen marka dadkii shacabka ahaayoo meesha ku sugnaa iyaga wax ma soo gaareen maya ninkaasubaa wax gaareen shacabka isaga laftiisii meesha marayay oo abuurkiisi inta meel soo dhigtay bajaajkaba inuu meel si fudud ugu tagaa kusoo noqdo marka jeskiisaa meesha ku qabsatay nin odayga ganacsada ah ragga akhyaarta magaalada ahaa
ee waan gartay waxay dadku sheegayaan in dad badan oo dhaawac ah wararka qaarkood sheegay in dad badan oo dhaawac loo qaaday isbitaalka dhagacad oo kale maxaa wararkaa ka jira iyaga maya waxba ma jiraan kale
qaraxa noociisuna wuxuu ahaa miinada dhulka lagu aaso ma qaraxa bal noocuu ahaa nooca dee guddoomiye
stiil baaritaan baa socda laakiin waxaa loo badinaya inay bumbagacmeed tahay la tuuray